bsmi اllahi الرxmaan الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi lmuxallil muxallilkii xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay waxaan ku dhex jirnay axkaamtii ku saabsanayd sabqiga ama tartanka sabaqa wuxuu soo sheegay fardihii iyo owrtii iyo leebabka in lagu tartami karo ayuu soo tilmaamay lub ahaanna in loo tartami karou soo sheegay oo baabun fi sabaqi cala arijli ayaa noogu soo dembeeyey halkan marka waxa uu gelayaa horena waxaan u soo sheegnay labada qof ama labada daa'ifo ee markaa tartamayso iyaga qof ka bannaanka ah inuu ciwad ama wax soo bixiyo ciddii adkaata uu siiyo taas iyada inay bannaan tahay oo mutafaq lagu yahay oo labadooda cidaan ahayn marka ay wax dhiibayso oo ay tartanka wax ku bixinayso iyaga mid ka midana jumhuuru ahlilcilmi inay ogol yihiin mid iyaga ka mida haddii uu wax bixinayo labadooda laakiin inay isla soo bixiyaan oo kii adkaado oo isku darsado labada saami taas inay qimaar tahay oon la oggolayn halkan markaa suuro kale oo waxa uu leeyahay hadday labadoodaba inay wax soo bixiyaan rabaan muxallil inuu jiro weeyaanoo faras saddexaad inuu u soo daro faraskaas saddexaad marka waa inuu u dhigmi karo ama uu u dhikanmo kuwan tartamaayo isla markaana aan aamin looga ahayn sida xadiidkuba uu tilmaamaayo waa inaan aamin looga waa in aan looga aamin ahayn in markaa laga hormaraayo ayb oon la aqoonin yacni ay dhici karta inuu hormara in laga hormara intaba ayb oo isaga aan meel gaara lagu hubin sidaa markay tahay labadan qof intay ciwad soo bixiyaan midkan saddexaad bay ku darayaan isaga wax ciwada ma keenayo haddii uu ka adkaado isagaa isku qaadanaya waxa dhan labada midkood haddii uu adkaadana kii adkaaday baa labadii waxyaaboodba isku qaadanaya labadii saami muxallilku marka kaasuu ka wadaa ayb marka muxallilkii nikaaxa iyo markaan joognay iyo kan isla mid ma aha kaas waxaa weeyaan haweentiioo saddex lagu furay midka xalaalaynayo ninkeedii hore u soo celinayo oo tawaadu ay sameeyaan yuu ahaa kaas marka ma bannaanayn oo lacnad baa ku soo aroortay kan laakiin iyadu waxaa weeyaan faras saddexaad oo labadan tartamaysa ciwadka soo bixiyey mid walbaa uu bixiyey ayaa faras saddexaad oo la dhex gelinayo lagu soo dhex daraayo weeyaan oo markaa inay wax ku kala qaataan baa marka u bannaanaanayso ayb isaguna inuu wax ka helo waa suurtagal hadduu ka adkaado isaga uu ka hormaro midkan saddexaad ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa xusayn bnu numayr wahuwa alwaasitiyu laa ba'sa bihi rumiya bالnصbi akhraja xadiiثahu albukhaariyu وabu dawuud wالtirmidiyu wالnasaa'iyu qaala xadaanaa sufyaan bnu xusayn whuwa iqaة fii hayri الzuhriyi biitifaaqihim oo culamaء اlxadiid waxay isku waafaqeen sufyaan bnu xusayn marka uu zuhri ka warinaya inuu daciif yahay ama fii hayri riwaayatihi can الzuhriyi iyadoo waxba dhiba ma laha waa iqa markaas jarxi marka muqayad ayaa ku dhacay jarxi muqayada baa ku dhacay xaawa xadaanaa caliy bnu muslim wahuwa اطuusiyu whuwa iqaة akhraja xadiiثahu albukhaariyu wabu dawuud wالnasaa'iyu qaala xadaanaa cabaad bnu اlcawaam huwa اlkilaaciyu iqaة akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsitta qaala ahbaranaa sufyaan bnu xusayn almacnaa ay almacnaa waaxidu can الzuhriyi kacabaad bnu اlcawaam iyo xusayn bnu numayr ayaa sufyaan bnu xusayn ka wada warinaya sufyaanna zuhri buu ka warinaya can الزhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi man adhala qofkii geliye farasan faras bayna farasayni laba faras dhexdood geliyo wa huwa isaga oo laa yu'manu aan loogaga aamin ahayn an yusbaqa in laga hormaro laga dhaqo falaysa biqimaarin qimaar ma ahan kaas ayb haddaan looga aamin ahayn in laga dhaqaayo laga hormaraayo qimaar ma aha waman adhala qofkii geliye farasan faras bayna farasayni laba faras oo baratamaya dhexdooda geliyo waqad umina iyadoo looga aamin yahay an yusbaqa in laga dhaqo oo laga hormaro fahuwa qimaarun weeyaan faraskan la gelinayo saddexaad waa inaan marka yacnii in waa inaan loowaa in faras la baratami karo kuwan inuu yahay laakiin haddii laga aamin yahay in laga hormaraayo laysku og yahay oo aan tabar badanba aan uusan lahayn oo labadan midkood un inuu ka hormaraayo un la hubo oo la og yahay markaa qimaaray noqonaysaa labadan unbaa marka qamaar dheenayo ayb haddii laakiin faraskan oo u dhigmo kuwan ee sidaa marka labadan farasee baratamaye lacagta ama ciwadka bixiyey saa loogu soo dhex darayoo faras saddexaadoo lagu dhex daray uu yahay waa muxallil isla markaana oo u dhigmi karo waa bannaan tahay ayb kaasu qimaar ma aha xadiidkan marka sufyaanu bnu xuseyn ayaa ku jiro oo zuhri ka warinayo jarxigii muqayadkay ku dhacay ayuu riwaayadana ay ku timid ayb saa darteed marka culammada in badanoo ka mida way daciifinayaan ayb xaafidka buluuqulmaraamka waa ku daciifiyey xadiidkan ayb yaxya bnu maciinna wuxuu tilmaamay xadiidkan yacnii in riwaayadiisa xataa saxda ah oo sufyaanu bnu xuseyn loogaga warinayo inuu yahay can الzuhriyi can saciid min qowli saciid bni اlmusayab inuu yahay oo xadiidka yacni maqduuc inuu yahay ee aanu markaas yacnii waxaan u jeedaa can saciid bni اlmusayab can abi hurayrada inaynan jirin ayb oo meesha abu hurayra ayuu khad mariyey yaxya bnu maciin ayb xadiidka marka waa mursal ama waa maqduuc ayb abu xaatim isaguna sidoo kale wuxuu yidhi axsanu axwaalihi an yakuuna qowla saciid xadiidkan axwaashiisa ugu wanaagsan waa min qowli saciid bni اlmusayab waa marka maqduuc ayb oo xadiid marka musnada ma aha oo musnad ahaanta riwaayadiisu dacfi baa yaa ku jiro qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid qaala xadaanaa اlwaliid bnu muslimi can saciid bni bashiirin can الzuhriyi biisnaadi cabaadin wa macnaahu yani binaxwi isnaadi biisnaadi cabaad cabaad ibn اlcawaam sanadkiisii oo kale iyo wamacnaahu macnihiisii oo kale ku keenay marka xadiidkan marka mutaabaca oo kale wuxuu u noqon karaa sufyaan bnu xusein oo sufyaan iyo waxaa siman saciid ibnu bashiir labadoodaasaa zuhri ka warinayaan laakiin saciid ibnu bashiir huwa alasdiyu mowlaahum abu cabdiraxmaan aw abu salamata ashaami wa huwa daciifun akhraja xadiidahu asxaabu sunan اlarbaca say laftirkiis waa daciif ninkan iyagoo labadoodu marka ay daciif yihiin midna zuhri ou daciif ku yahay midna sidiisaba daciif u yahay ayaa haddana sida abu daawuud tilmaamayo waxay khilaafeen talaamiiddii zuhriye waaweyneeday khilaafeen qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi rawaahu macmarun wa shucaybun wa cuqaylun macmar ibnu raashid shucayb ibnu abi xamza cuqayl ibnu khaalid alayliyu yaa xadiidka wariyey can الzuhriyi bay ka wariyeen can rijaali min ahli اlcilmi ibhaamaa ku jira marka saasay u wariyeen qaala abu daawuud wahada asaxu cindanaa annaga agteenna kan baa saxiixnimo badan riwaayada dambeoo macmar iyo shucayb iyo cuqayl ay warinayaanoo ibhaamka uu ku jiraa yaa asaxsan marka riwaayada mubhamadana waa daciif dabcan ayb marka riwaayadii sufyaan iyo midda saciid ibnu bashiir labadaba marka waa laga saxsan yahay laba daciif weeyaan rag waaweyn oo iqaaday khilaafeen sidaa darteed bina'an calaa daalika xadiidku wuxuu ku saxan yahay in ibhaam uu ku jiro mubham riwaayatii yacnii mubham inuu yahay oo zuhri cidda uu ka warinayo can rijaalin min ahli lcilmi buu yidhi taana marka waa dacfi bay xadiidka u keenaysaa sidaa darteed marka xadiidku waa daciif ayb waxay culummadu ka qaataan marka xadiidkan uu daliil u yahay bay yidhaahdaan shayga mubaaxa ah wa fi lxadiidi daliilun calaa ana atawasula ila almubaaxi bidaraa'ici jaa-izun shayga mubaaxa ah in lagu gaaro wasaa'isha lagu gaaraa inay bannaan tahay ayb daraa'icda ama yacnii waxyaabaha lagu gaari kara shayga mubaaxa ah isaguna inuu bannaan yahay ee wa ana dalika laysa min baabi alxiilati waaltalji'ati almakruuhatayni xeeladaysi inaynan ahayn oo tan waxay leeyihin xeeladaysi ma aha sababto ah shaygan waa mubaax tartanku waa fiican yahay wasiilo wax fiican baa lagu gaara qaayo fiican wasiiladeedan marka qof faras saddexaad oo muxallila in lagu dhex daro xeeladaysi ma noqonaysee waxay noqonaysaa min baabi اtawasuli ila اlmubaaxi biاdaraa'ici ayb baabu اljalabi calى اlkhayli fi الsibaaqi baabu bayaani xukmi اljalabi qaylada lagu qayliyaa xukunka ku soo arooray caddaynteedii buu u baab yahay cala اlkhayli fardaha lagu qayliyo fi sibaaqi tartanka dhexdiisa tartanku marka uu socdo oo fardihii la tartansiinayo faraska in lagu qayliyo aljalab meeshaan marka la joogo waxaa loo jeedaa asiyaax in lagu qayliyo faraska keliya waxaa la rabaa ninka faraska ku tartamaayo lijaanka inuu u qabto oo sidaa marka uun iyo jeedalka bis uu isticmaalo siyaaxa iyo qaylo fara badan in lagu qayliyo xagga xagga looga qayliyo taas iyadu marka xukunka ku soo arooray buu baabkan u baabeeyey abu daawuud ayb kitaabu zakaad marka la joogana aljalab waxaa la yidhaahdaa xoolaha ninkii waa soo marnayna xoolihii qofkii lahaa inuu inta qaado meesha ninka saaciga uu joogo inuu ugu geeya ma aha waa in isaga laga soo doonaa ee ceelka iyo meelaha xooluhu ay ka waraabayaan in looga soo doono waay ee isagu inuu qaado uu geeya ma aha meeshan ayb baabu zakaad marka la joogo aljalab macnihiisu saas waaye baabkan marka la joogana macna aljalab waa qaylada laba macnay kale yihiin marka qaala xadaanaa yaxya bnu khalaf qaala xadaanaa cabdulwahaaab bnu cabdilmajiid wa huwa aaqafiyu qaala xadaanaa cambasa cambasahan waa laysku khilaafay saaxibu tahdiibi اlkamaal abulxajaaj ilmizi waxa uu yidhi cambasatu bnu saciid alqaطaan waana daciif ayuu saas u sheegay xaafidkuna waxa uu yidhi lam yasixa ana abaa daawuud rawaa lahu cambasatu bnu saciid inuu abu daawuud ka wariyey xadiid ma ansixinoo ma sugnaanin bal libni abi raa'ita abu daawuud cambasaha uu ka warinayo waa cambasatu bnu abi raa'ita ee cambasatu bnu saciid ma aha haddii marka sidaa loo dhigo cambasatu bnu abi raa'ita sida ibnu xajar uu wato waxaa weeyaan cambasatu bnu abi raa'idata alghanawiyu alacwar wa huwa maqbuulun akhraja xadiidahu abu daawuud marka abulxajaaj asalka iska lahaa iyo faricii oo ibnu xajar leeyahay baa iskhilaafay cambasahan ibnu saciid miya amase waa ibnu raa'ia yayna ibnu abi raa'ia yay isku khilaafeen ayb marka ibnu xajar ibnu abi raa'ia ayuu rajaxay waana maqbuul buu yidhi mutaabaco u baahan yahay ayb amaa abulxajaaj isagu wuxuu yidhi cambasat ibnu saciid wahuwa daciifun kaas xaaw xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadal can xumaydin الطawiil jamiican can اlxasan jamiican marka xumayd iyo cambasawa labaduba waxay ka warinayaan can اlxasan can cimraana bni xusaynin can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi laa jalaba qayla ma jirto lagu qayliyo fardaha laa jalaba qaylo lagu qayliyo sawaxan iyo buuq fardaha lagu buuqaa fi sibaaqi tartanka dhexdiisa loogu buuqaa ma jirto walaa janaba faras caddaysimo ah oo markuu kan daala isaga lagu boodaana tartanka dhexdiisa ma jiro walaa janaba aljanab waxaa weeyaan ruuxu markuu tartamaayo faraskii faras kalou meel dhexe dhiganayaa kan siduu ugu ordaayo markuu xoogaa daalo ama uu xuurtoodo ayuu ka boodayaa midkii caddaysimaha ahaaye ayuu ku boodayaa marka meesha u joogay tartankiibuu marka sii wadayaa taana ma jirtuu leeyahay laa jalaba buuq fardaha lagu buuqaa fi sibaaqi tartanka dhexdiisa ma jiro walaa janaba faras caddaysimo ahoo kan markuu daalo la dul fuulaa oo la kor fuulaana ma jiro tartanka dhexdiisa zaada yaxyaa wuxuu ku ziyaadiyey fii xadiiihi xadiidkiisa fi rihaani tartanka dhexdiisa alrihaan almuraahanatu waa tartanka ayb xadiidkan marka sanadkiisa inqiطaacna waa ku jiraayo xasan waa riwaayaة الxasan can cimraan اlxasan lam yasmac min cimraan cimraan ibn xuseyn kama uunan maqlin laakiin isagoo duruq kale iyo ayuu soo arooray xadiidka ayb sidaasay marka xadiidka kusoo dhoweeyeen ama saxiix ay uga dhigeen saxiixu ligayrihi ama xasan qaala xadaana bn اlmuhanى qaala xadaana cabdاlأclى ayb whuwa cabdulaclى bni cabdilaclى saami can saciidin can qataada qaala saciid huwa bnu abi caruuba can qataada huwa bnu dacaama qaala aljalabu waاljanabu fi اrihaani aljalabu sawaxanka iyo buuqa iyo waاljanabu faraska caddaysimaho lagu boodo fi اrihaani tartanka dhexdiisa yaa loo jeedaa aynan yani ahaanaynin laa jalaba walaa janabada ay firihaani waayo macnuu saasuu ka wadaa tartanka dhexdiisa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi sayfi seefta yuxallaa la billadaynayo la qurxinaayo seefta ma la qurxin karaa haddii la qurxiyayse maxaa lagu qurxiyaa seefta marka in la billadeeyo oo la xalladeeyo oo la qurxiyo qال xdثna mسلم بن إbrاhيm whuو الfrاhidiي qال xadثna jrيir بن xaaزم jrيir بن xaaزم huwa ثiqة إla fي xadiiثihi can qataadة qال xadثna qataadaة waa kan marka tanna waa riwaayadii qataado jrيir بن xaaزم hadda ka horna waa sheegnay isaga sidiisa waa ثiqa laakiin idaa rawىa can qataadة أwhaam fara badan buu leeyahay haddana marka qataada ayuu ka warinaa riwaayada marka feeri qaala xadaanaa qataadaةu can anasin qaal kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuulillaahi sala اllahu calayh wali wasalam rasuulkii ilaahay seeftiisa gacanqabadkeeda fidatan fida ayuu ahaa alqabiicatu waa meesha gacanta laga qabto waa miqbadka seefta meesha gacanteeda laga qabto weliba meesha yacni gacanqabadka ah ee isku xirayso seefta afkeeda iyo gacanqabadka meesha isku xirayso ayaa fido ka samaysnayd gacanqabadkii baa marka qayb ka mida ayaa fido ahaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa seefta in la qurxin karo fido iyo wax lamida lagu qurxin karo ayuu xadiidkan hadda u tusayaa waa laakiin riwaayati jariir can qataada ayb kalaam baa ku jira waana aragna qaala xadaana moxamed bn اlmuhanى qaala xadaana mucaad bnu hishaam whuwa mucaad bn hishaam bn abi cabdillahi اdastuwaaئي qaala xadaanii abi huwa hishaam bn abi cabdillahi dastuwaa'i can qataada riwaayadan marka qataada haddayaa ka warinaya hishaam can qataadata an saciid bni abi can saciid bni abi اlxasan saciid bnu abi اlxasan waa ahu xasan اlbasri xasan اlbasri walaalkiis waa alxasan bnu abi اlxasan albasri saciid bnu abi اlxasan albasri can saciid bni abiاlxasan qaala waxa uu yidhi kaanat qabiicatu sayfi rasuuli اllahi sal ly slam fidatan nebiga seeftiisa gacanqabadkeedu fida ayuu ahaa halkan marka riwaayadan maxay tilmaamay waa mursal maxaa yeelay saciid ibni abiاlxasan saxaabi ma aha waa taabici seefkii nebiga marka inuu xilligii rasuulka uu gaaray xilligii rasuulka siday ahayd inuu ka warramo waa irsaa yani waxaa weeyaan taabici ka warramaayo xadiid yani xaalad nebiga ku saabsan calayhi الsalaatu wasalaam marka hishaamna xadiidka wuxuu wariyey isagoo mursalah jariir ibnu xaasimna waxa uu wariyey isaga oo musnad ah oo mutasil ah laakiin riwaayatu jariir can qataada awalba waa la haystay qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi wamaa calimtu ma ogi axadan axad taabacahu yacni saciid ibni abilxasan axad mutaabaceeyey calaa daalika arrinkaa ku mutaabaceeye ma ogi yani saciid ibni abilxasan cid kaloo sidaa oo kale ula warisay ma ogi ayuu qataada leeyahay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir abu hasaan alcambariyu can cuثmaana bni sacdin cuثmaan bnu sacd alkaatib abu bakr albasri ضaciifu akhraja xadiiثahu abu daawuud watirmidiyu can anas bni maliki qaala kaanat waxay ahayd seeftii rasuulka fadakara milahu xadiidkii kalou sheegay isagoo kalou sheegay halkan marka waxaan ku haynaa saddex riwaayo mid waa mursal waa mursala waa riwaayati hishaam can qataada can saciid bni abilxasan qaala kaanat qabicatu sayfi rasuuli lah sal slam midna waxaa weeyaan jariir bnu xaasim can qataada ayb can anas waa musnad midna cumaan bnu waa riwaayatu cuثmaana bni sacdin can anas laakiin cuثmaan bnu sacd waa daciif marka jariir ibni xaasim riwaayadiisa iyo riwaayadan cuثmaan bnu sacad yaa isleh ayb oo qataada iyo cuثmaan bnu sacd ayaa siman waxaana marka ay musnadayna xadiidka ka dhigayeen laakiin waa riwaayo cuثmaan oo daciifa midda qataadana jariir ibni xaasim ayaa ka warinayo lagu jarxi muqayada uu kula dhacay hishaam ibnu abi cabdillaahi dastuwaa'i oo isaga ka iqaysan jariir qataada uga iqaysanna ahbat اnnaasi fii qataada ayuu ka mid yahay hishaam isaga isagoo mursalo xadiidku wariyey qaala abu daawuud marka abu daawuud waxa uu yidhi aqwaahaa aqwa riwaayaati riwaayaadka midda ugu xooga badan xadiiu saciid bn abilxasan wlbaaqiyatu dicaafan kuwa uu sheegaya marka waa kuwee labadan waay nacam tii qataade hore oo jariir uu warinayay iyo midda cumaan ibnu sacd waa daciif buu yidhi riwaayada mursalada buu marka abu daawuud rajaxay bacdi ahlilcilmina waxay rajaxeen riwaayada musnadadaa bay rajaxeen qaar kalena marka riwaayada musnadada ayay rajaxeen ayb nasaa-ina nakaara ayuuba ku sheegay isaga ayb xadiidka musnadka ah imaamu اlbukhaari wuxuu baabaystay mas'aladan wuxuu yidhi baabu maa jaءa fii xilyati الsuyuuf seefaha billadaynta la billadeeyo wixii ku yimid marka wuxuu yidhi xadaanaa axmed bnu umaama laqad fataxa alfutuux laqad fataxa alfutuuxa qowmun magaalooyinkii waxaa furtay dad maa kaanat xilyatu suyuufihim اdahaba dad aanay seefahooda aan dahab lagu qurxinin wala alfida aan lagu qurxinin innamaa kaanat xilyatuhum billadahooda ay seefaha ku qurxistaan alcalaabiy ayay maqaar aan la magdaynin waal'aanug rasaas la dhalaaliyey waalxadiid iyo bir ayay seefaha ku qurxisan jireen ayb xaafidkuna marka wuxuu yidhi wafi lxadiidi waxaa laga qaadanaya xadiidka ana taxliyata asuyuufi wagayraha أن تحلية السيوف وغيرها من آلاaت الحرب بغyر الفضة والذhب أولى riwaaيada bukhaarي waxaa laga qaadanayaa seefaha ama aalaadka kale lagu dagaalamo in lagu qurxiyo waxaan dahab iyo fido ahayn ayaa haboon saasay ile saxaabadu ahaayeen baabun ay hada kani baabun ba marka haddii ay noqoto in lagu biladeeyo sida adde xadiidkan aan soo marnay oo kale haddii la tilmaamo in fido iyo dahab seeftii ma lagu biladaysan karaa ama aaladdii lagu dagaalamayey wax yar hadday tahay dhib ma laha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nabli gamuunka yudkhalu bihi lala soo gelayo almasjida masaajidka lala soo gelayo gamuunka masaajidka lala soo gelayo caddayntiisiiba u baabyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nabli gamuunka ama leebka yudkhalu bihi اlmasjid masjidka lala soo gelaayo oo masjidka la soo gelinayo qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaana leyt can abi الzubayr can jaabirin can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wali waslama anahu amara rajula ninbau amray nebiga kaana yatasadaqu sadaqaysanayay binabli leebab fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku sadaqaysanayay leebab intou gamuunno soo qoray ayuu masaajidka dadka ayuu ku sadaqaysanayay ayb dadkiibuu ku sadaqaysanayey say ugu jihaadaan ayb leebab ou markaas soo sameeyey soo qoray ayuu dadka siisiinayay say ugu jihaadaan ayb masaajidka dhexdiisa ayuu nebigu wuxuu faray allaa yamura bihaa inaanu soo marin oo la soo marin ilaa walxaal huwa isaga oo aakhidun ku dheggan binusuulihaa afafkeeda masaajidka inuunan soo marin uunan soo marsiinin ilaa isagoo afkeeda ku dheggan maaha leebka meesha uu wax ka duro isagoo gacanta ku haayo ayb si qof kale aynan u mudin wey leebka ilaa gamuunku wuxuu leeyahay af afkaa inuu gacanta ku qabto ayb oo sidaa marka uu masaajidka ay ku soo mariyo qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abuu kurayd qaala xadaanaa abuu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can buraydin can abi burdata can abi muusa can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal idaa mara axadukum midkiin haddii uu soo maraayo fii masjidina masaajideenna dhexdooda ow fii suuqina ama suuqyadeenna wa macahu nablun walxaal macahu isagoo uu wato nablun gamuun ama leeb falyumsik ha celiyo ha haysto calaa nisaalihaa afafkeeda caaradeeda ha qabto ow qaala ama waxa uu yidhi falyaqbid ha qabto kafahu gacantiisa falyaqbid kafahu gacantiisa markaa ha iskugu celiyo ow qaala ama waxa uu yidhi falyaqbid bikafihi falyaqbid ha celiyo ha qabto bikafihi calaa cashiisa ha ku qabto ayb falyaqbid bikafihi ayb ba'daas in lagu gudbiyaa fiican ayb falyaqbid kafahu ay bikafihi maxaa sidaa marka loo yeelayaana an tusiiba lianlaa tusiiba inaynan asiibin axadan qof oo min almuslimiina axadka oo min almuslimiina ka mid ah qof muslimiinta ka mida saynan u asiibin marka gacantiisa isaga afkii caaradeeda ha ku qabto saynan qofna u asiibin ee baalkii yacni leebkii oo caaradiisii muuqato suuqii iyaanu la soo marin iyo masaajidda si aynan qof u mudin oo aynan dhiig uga keenin alxaafid ibnu xajar waxa uu yidhi wafi lxadiidi xadiidka waxaa laga qaadanaya ama waxaa ku jira xadiidka dhexdiisa ishaaratun ilaa tacdiimi qaliili اdami wa kaiirihi xadiidka waxaa laga qaadanaya uu tilmaamayaa dhiigga midkiisa yar iyo midkiisa badanba inuu wax weyn uu yahay oo culus yacnii dhiigga muslimka wixiisa yar iyo wixiisa badanba aad waa weyn yahay taasaa laga qaadanaya ile gamuun leeb af leh oo nin uu wato ee suuqa uu la dhexmaraayo ama uu la dhexmaraayo masaajidda iyo uu la dhexmaraayo waxaa la diidayaa waxay tahay qofka inuu caaradda ay muddo caaradda gamuunku hadday muddona qofka inta badan ma dilayso laakiin dhiig yaray ka keenaysaa marka dhiiggaas yar ayaa shaarica marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu weyneeyey qof mu'mina dhiig yarba inaan laga keenin nacam mid weyn iskaba daa-iyada nacam ayb oo halbowlaha jaro ama yacnii madaxa inta lagu dhufto uu la dhinto warkeed iyada iska badaaban ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi dhiigga kiisa yar iyo kiisa weyn ruuxa mu'minka dhiiggiisa wax yar iyo wax weyn ba inaan la daadin karin ayb oo aqaqdaa yacnii xaq un maahane si kale aan lagu daadin karin ayb wa ta'kiidu xurmati اlmuslim muslimka xurmadiisana in aad loo adkeeya baa xadiidka ku sugan ayb wa jawaasu idkhaali الsilaaxi fi اlmasjid hubka in masaajidka lala soo geli karo lasoo gelin karo inay bannaan tahayna waa laga qaadana ila nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi caaradda ha la qabto caaradda ha la qabto marka waa in lala soo geli karo ninkan laftirkiisana waa la soo galayo masaajidka dadkiiba siisiinaya marka nebiga masaajidka kala bax ma dhihin laakiin dhibaatadeeda waa in la celin karo ayb sida lagu celin karana waa saas hubkan kale isaguna yacni waxaa weeyaan halka mar intaasoo xabado ay ka daadanayaan oo ay ka baxayaanna waa in marka ammaankiisa la xiro ayb dadkana laga jeediyo haddaan daruuro aanay keenaynin masaajidda iyo lala soo galo hadday daruuro keenayso insaa la yeelo haddaanay daruuro keenayninna in meelihiisa kale looga soo tago ayb oo sidaa marka ay tahay xadiidka marka taasaa laga qaadanaa oo mu'minka marka dhibaatadiisa ama wax yar ha lagu dhiba ama wax weyn ha lagu dhibee labadaba inaan la ogolayn ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebe an yutacaaqaa in laysa siiyo assayfu seefta in laysu dhiibo masluulan iyadoo galka laga bixiyey seeftiioo galka ka baxsan ee la siibaye galka laga siibay in laysu dhiibo reebidda layska reebay see la yeelaa marka galkeeda iyadoo ku jirtaa qofka loo dhiibaayo si aynan wax u yeelin markaa seeftii iyo tooreydii iyo waa la mid iyadana tooreyda qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qال xdثna xmاad هو بن سلمة عن أbي الزuبير عن jاaبiر أن النبيa slى الlه عليه لي وsلم nebiga نahaa waxuu reebay an yutacaaضى الsayf seefta in laysu dhiibo laysa siiyo masluulan iyadoo galka laga bixiyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebid layska reebe an yuqada in la jeexo الsayru suunka suunka in la gooyo bayna isbacayni laba farood dhexdood in lagu gooyo bacdi nusq baabkan ma qorayo nusqooyinka qaar baabkan baabkan iyadu ma laha oo culamada qaarna waxay yidhaahdeen waa min riwaayati abi ciisa aramli riwaayatka abi daawuudka riwaayat abi ciisa aramli unbaa baabkan uu ku jira amaa riwaayati lulu-i ma laha qaar baa marka sidaas dhahaaya dadka qaarkood inaynan u qornayn baa laga yaabaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi iska reebidda layska reebay an yuqadda in la jeexo asayru sayr waxaa weeyaan waa suun kabta suunkeeda iyo yaa la yidhaahdaa ayb bayna isbacayni labada laba farood dhexdood inaan lagu dhex gooynin maxaa marka loo reebayaana qofkii inuu lugta iska gooyaaba laga cabsanaya suun ayaad jeexaysaa kab ayaad rabtaa inaad suun u jeexato inaad labadaada farood dhex gelisid dabadeed marka aad midida ku jeexdo lama ogola waxaa laga yaabaa inay intuu ka gudbo adiga farti kaa labadii farood dhexdooda u kaa jeexo yaa dhici kartoo laga yaabaa taasaa marka la diidayaayb macnuhu marka saas u jeedaa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala markaa dadku badanaa qaar badan baa yeela waxbuu goynayaa labadiisa farood ayuu shaygii dhex gelinayaa labada farood dhexdooda markaas wixiibuu jarayaa ama lugtiisaa laga yaabaa inuu intuu sidan u saaro ayuu shaygii marka ku kor jaraya ama wuxuu ku dhufanayaa faaskii oo kaleu saa kula dhufana waxaa laga yaabaa intuu ka dhex baxo waxaan aad ku jarayso lugta inuu kaa jaro ama inuu kaa jaro gacantii kaa gooyo shaaricu marka qofkii bani aadamka marka sadudariica waay waxaan oo dhan maadaama ay keenaysa dhibaato waaba dariicadaas dhan wax allaale wixii dhibaatada gaarsiinayo o dhan baa la joojina marka qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa quraysh bnu anas qaala xadaanaa ashcaثu can اlxasan can samurata bni jundubin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga nahaa waxuu reebay an yuqadda in la gooyo assayru maqaarka ama suunka bayna isbacayni laba farood dhexdood in lagu gooyo xadiidkan marka waa riwaayat اlxasan can samura khilaaf badan baa ku jiro sida xooga badanna xadiidu اlcaqiiqa waxaan ahayn kama uusan maqlin xadiidkanna kii caqiiqada ma aha saa darteed marka xadiidka inqidaac baa ku jira waa daciif ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii lubsi duruuci duruucda labisashadooda axkaamtaa caddaynteediibu u baab yahay duruuc waa jamcu dircin diracna waxaa loo jeedaa midkan yacnii qofka uu hubka iskaga dhowro cambuurbireed cambuurbireed ayuu xiranayaa seefta iyo waranka iyuu ka ilaalinayaa ayb waa dircigu kaas madaxana waxaa la gashtaa koofi bireed iyadana koofi bireedkaa miqfar ayaa la yidhaha nebigu iyadana waa gashtay oo maka markii fatxu maka dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam makata wa calaa ra'sihi lmiqfar nebigu maka ayuu galay iyadoo madaxiisu koofi bireed ay marka uu ku jiro marka koofi bireedka wuxuu ka ilaalinayaa waranka iyo wuxuu ka ilaalinayaa iyo waxyaabahaas marka seefta iyo waxyaabahaasuu ka ilaalinaya cambuur bireedkana jirhkiisa uga ilaalinaya koofi bireedkana madaxa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan qaala xasibtu waxaan malaynayaa anii samictu inaan maqlay yaziida bna khusayfata yadkuru isagoo sheegaya can saa'ib ibni yaziid can rajulin qad samaahu ou magacaabay ana rasuula اllahi sal l slam ibhaamkan marka dhib male la geliyey maxaa yaele saxaabaduu ka mid yahay can rajulin qad samaahu ana rasuula اllahi sal l slam nebiga daahara yowma uxudin maalintii uxud wuxuu isdul saaray bayna dircayni laba dirac laba cambuurbireed buu isdul saaray mudaahara macnaha mudaaharada asalkeeda waa almucaawanatu waa kaalmada marka laba cambuurbireed ayuu isu kaalmeeyey waa oo isdul saaray labadooda marka laysdul saaro waa istaageerayeen macnuhu marka waa isdul saaray waa laba cambuurbireed buu isdul saaray ow amase labisa wuxuu labistay dircayni laba cambuurbireed buu labistay ayb xadiidkan marka sufyaankan marka waa sufyaan bnu cuyayna bacd ahlilcilmi baa waxay dhaheen sufyaan thawri ku sheegay laakin waa ibnu cuyayna ayb xadiidkana marka isnaadkiisu waa saxiix ayb abu yaclaa iyo kayrkii iyana waa wariyeen ayb bayhaqina sunan اlkubraa ayuu ku wariyey waxaana laga qaadanaya xadiidka cambuurbireedka in la labisan karo waxaa laga qaada dagaalka loo labisan karo waxaa kaloo laga qaadanaya asbaabta in la qaato inaynan ka hor imaanaynin tawakulka alla tala saarashada in asbaabta la qaato ma isdiidayeen maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay tala saarata isagaa ugu khayr badnaa isagaana ugu alla cuskasho badnaa isagoo sidaa ilaahay ugu cuskasho badan ayuu haddana asbaabtiina qaadanayaa marka shayga la diidayaa waxay tahay asbaabta in laysku halleeyaa la diidaa camburbireed inaad intaad xirato isku hallayso taasaa la diidayaa nacam oo aadan marnaba milicsanin musabibul asbaab axadka asbaabta yacnii sababeeyo oo sababta ka dhigayba oo alla ah inaadan isku hallaynin marka waxaa laga rabaa sababkiina inaad la timaado allihii alla subxaanahu watacaalaana adoo kaalmaysanayo labadaas macnona nebigu hal xadiiuu ku jamciyey xadiidka ahaa marka nebigu yidhi sal اllahu alيyه ali wslam almu'min اlqawiyu khayru وaxabu ilى اllahi min almu'min الضaciif wfii kulli khayr ixris calىa maa yanfacuka walaa tacjaz ixris calىa maa yanfacuka wاstacin biاllaahi walaa tacjaz waxa adiga ku anfacayo ku dadaal ku anfacayo ku dadaal waa maxay asbaabtii la imaan wastacin billaahina waa maxay ilaahayna ha iloobin intaad asbaabtii qaadato rabbina tala saaro ha iloobin marka labada in la ysku daraa la rabaa bacdu naas marka asbaabaha dhan ay ka tagaan oo waxay yidhahdaan asbaabtu waxay macnoo leedahay ma laha ilaahay un baan tala saartay waa iska socdaa ilaahan tala saartay taas iyadan waa khilaafsantahay hadyigii rasuulka ayb waxaa laga rabaa inaad socoto asbaabtii shay walba sababkiisiina inaad si miir qab ah u qaadato ayb qole dadka qaarkoodna asbaabta markuu dhammaystirto wuxuu u malaynayaa bis waaye mar haddii sababkii la helay inuusan weynaynin musababkii u haystaa adoo sababkii hayo ayaa laga yaabaa inaad weyso wahaa ku raadinaysa ayb adoo maanta intaad is-ilaalisay oo intaasoo huba xiratay oo cadowga meeshuu kaa jiroo dhan iska owday oo iska ilaalisay yaa waxaa laga yaabaa in meel un uu kaaga soo baxo ood dhimato marka labadii inaad isku asbaabtii aduu ku dadaalayo alla kaalmaysigiina inaad ku dadaasho xadiidkaasaana labadaba nebiga uu ku jamciyey ixris calaa maa yanfacuka wastacin biاllaah baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi raayaati calamada iyo walalwiyati iyo calamada araaya alraayaat waa jamcu raaya alalwiyatu waa jamcu liwaa'in raaye iyo liwaa culammada qaar badan marka furuuq baa u dhexaysay dhahaan ibnuulaiir nihaayada wuxuu ku yidhi alraayatu alcalamu اdakhmu raayada waa calanka weyn wa kaana smu raayati الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam alcaqaab ayb culammada qaar kalena waxay yidhaahdeen alliwaau calamu اljeysh liwaa liwaaga waa ciidanka calankiisa waa wahuwa duuna raayati raayada waa ka hooseeya raaya iyo liwa liwaagaa yar liwaaga marka waxaa weeyaan waa calanka ciidanka ayb ayb raayaduna waa ay ka weyn tahay ayb oo waxay leen marka raayada qaarna waa cagsiyeenoo waxay yidhaahdeen araayatu calamu اljeysh raayadu waa jeeshka calankiisa ayb waxaana lagu naanaysaa um اlxarbi ayb wahuwa fowqa اlliwaa ayb raayada marka waxaa tawaliyo saaxibulxarbiga markaa ciidanka ninka wato ayaa iyada markaa arrinkeeda tawaliyo oo uu ku dagaalamaa liwaaguna waa calaamad weyn oo amiirka meeshuu joogo lagu garto sidaasaa marka ugu roon raayada waa calanka jeeshka oo ninka markaa calanka ciidanka markaa hogaaminayaa loo dhiibaa waa kii nebigu sal l slam uu yidhi la ucdiyanna araayata caalankan baa waxaan u dhiibayaa rajulan yuxibu اllaha warasuulahu wayuxibuhu اllahu warasuuluhu marka raayada waxaa loo dhiibaa jeeshka ninka wato ayb liwaagana waa calanka weyn oo marka amiirka markaa kor ka haysto dadka yaa isagu markaa ay ka dulbabataa ayb oo meesha amiirku uu joogo iyo meesha markaa uu ka wax ka maamulayo ama uu ka talinayo iyay ka dulbabanaysaa raayada marka jeeshka iskale liwaaguna waa ka caamsan yihi saasay marka u kala saaraan calaa kullin qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaثna ibraahimu bnu muuسى الraaziyu qaala akhbarana bnu abi zaa'idة qaala akhbarana abu yacquub aلثaqafiyu wasmhu isxaaq bnu ibrahim ayaa la yidhaha wahaqahu bnu xibaan wafiihi ضacf أhraja xadiiثahu abu dawuud wالtirmidiy wbnu maaja ninkan marka dacfi baa ku jiro abu yacquub kan qaala xadaanii yunus bnu cubayd mowla moxamed bn اlqaasim yunus bnu cubaydkan ma ahan kii yunus bnu cubayd albasri oo min aqraani اlxasan ma aha kan waxaa weeyaan isagu maqbuulu akhraja xadiiثahu abu dawuud wالtirmidiy wالnasaئي wbnu maaja qaala bacaanii moxamed bnu اlqaasim baa idiray ayb marka moxamed bnu اlqaasimkan mowlaa yuunus bnu cubayd ninka mowlihiisa ah riwaayo kuma leh isaga kutubu sita ma la dhihi karo abu daawuud buuba ku jiraa abu daawuud waa ku jiraa laakiin qisadiisaa ku jirta maahana isaga waxma laga warinayo riwaayo ma leh isaga ayb walidaalika kanoo kale marka waxaa la dhihi karaa moxamed ibnu اlqaasim lahu dikrun fii sunan fii sunan abi daawuud laakiin ruwaadda ka mid ma ah walidaalika ibnu xajar wuxuu ugu ramsiyey tamyiizka qolooyinka tamyiizkuu ku daray ayb bacanii moxamed ibnu اlqaasim baa i diray ila اlbaraaءi bni caazib buu ii diray yas'aluhu isagoo su'aalayo can raayati rasuuli اllahi sal l slam nebiga raayadiisii maa kaanad maxay ahayd faqaalad waxa uu yidhi kaanad waxay ahayd sawdaa'a mid madow murabbacatan afargees ah min namiratin go' namiro ah laga sameeyey ayb afargees yacni way madoobayd afargees bay ahayd min namiratin go-a namirada ana way ka samaysnayd ayb cadiim abaadi marka saaxibu cawnilmacbuud waxa uu leeyahay qaala alqaadi araada bisawdaa'i madowga wuxuu u jeedaa maa haalibu lownihi sawaadun wax yacnii midabkiisa sida badan uu madow yahay ayuu ka wadaa ayb baxayu yuraa min albaciidi aswada meel yacni meel dheer qofku markuu joogo madowgu arkayaa ayb laa maa lownuhu sawaadun khaalisun ee ma laga wado madow khaalis ah inay ahayd ma laga wado ayb liannahu qaala maxaa yeele wuxuu yidhi xadiidka min namiratin buu ku daray wahiya namiraduna burdatun go' weeyaan min suufin suuf ka samaysan yalbasuha alacraabu reebaadiyuhu ay labistaan fiiha takhdiiطun diilimo ayaa ku yaallo min sawaadin wa bayaadin diilimo madow iyo caddaan bay leedahay yacnii min namiratintan baa waxay tilmaameen buu rabaa inuu yidhaahdo madow khaalis oo barax tiran inaynan ahayn waa madow iyo caddaan isku jiro ee madowga uu badan yahay ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waxaa ku jira ninkan marka abu yacquub aلhaqafi dacfi baa ku jira ayb yuunus bnu cubayd laftirkiisana jahaalaa ku sugan oo mutaabacu u baahan yahay ayb laakiin xadiidka shawaahid fara badan iyo mutaabacaad buu leeyahay saxiix ku yahay oo xasan uu ku yahan qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahiim almarwasiyu wahuwa bnu raahuya qال xdثna yحيى بن آdم qال xdثna شhريك عن cmاar الdhني cmاar بن معاaوية الdhني أbو معاaوية الbjلي صدوq يتشhيع أخرج xadيiثه مسلم والأربcة عن أbي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي sلى الله عليه ولي وسلم أنhu kاna لiwاaؤه نebiga calankiisu wuxuu ahaa yومa dخلa مkةa maalintii uu maka galay أbyضa mid cad markii uu maka gelayo calankiisu nebigu waa cadaa oo calankiisu wou caddaa xadiidkan isaguna waa xasanu ligayrihi oo ibnu maaje iyo tirmidi iyo nasaa'i ay warinayaan ayb ibnu xibbaanna saxiixiis ayuu ku soo saaro wuu saxiix yeelay ayb isagoo min xadiidi caaisha ana waa soo arooro abu shaykh fii akhlaaqi الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam ayuu ku wariyey ayb ibnu xajar wuxuu sheegay fatxulbaariga min xadiii bni abu shaykh waxa uu wariyey min xadiidi bni cabbaas calankaa inay ku qornayd laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu اllah laakiin waxa uu yidhi wasanaduhu waahin sanadkeedu aaduu daciif u yahay ayb xadiidkii hore marka waxuu tilmaamay inuu madoobaa calanku kanna waxuu tilmaamay inuu cad yahay oo caddaan inuu ahaa ayb qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram qaala xadaanaa salmu bnu qutaybata shaciiriy can shucbata can simaakin can rajulin min qowmihi can aakhara minhum qaala waxa uu yidhi ra'aytu raayata rasuuli llahi sal l slama nebiga raayadiisii baan arkay calankiisii safraa'a iyadoo jaallo ah ayb xadiidkan marka ibhaam baa ku jira sanadkiisu waa daciif shaykhu simaak ibni xarbin ayaa mubham ah ayb axaadiidtan marka caddaan iyo madow sheegayo iyo midkan jaallaha tilmaamayo inkastoo dacfi lagu sheegay ibnu xajar kulligood wuxuu ku wada xambaaray tacadud alwaqaa'ic hal calan oo mucayana nebigu ma lahayne waqaa'icdaa kala duwanayd marba calan unbuu samay jiray mar mid cad ayuu lahaa marna mid madow waxa marka yani waxaa weyaan hal calan oo isaga mucayan un u ahaayo kaas un madiino korkeeda ka baba jiray lama haynin marka un dagaalka la gelaayo qabaa'ilkana qabiil walbaa calan ayuu xiri jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam raayadaasna waxaa hoos imaan jiray dadka ka hoos dagaalamaya ninkaas ayb marka mararka qaar baa waxaa dhici jirtay calamadu inay bataanba ayb hal calan oo guudna waa iskugu imaan jireen oo xadiidkii dheeraayo yacnii markii fatxu maka ay socdeen qolo walbaa nebiga ciidanka ama jeyshka qabiil qabiilo u bixiyey ilaa qabaa'ilku ayagaa yacni isgaro kara oo muhimadda nebigu uu ka rabana qofka iyaga markaas ugu weyn buu u diri karaa ayb dadkii marka qabiilqabiilay markaa u fadhiyeen qabiilo walbaana odageeda ayaa marka nebigu uu madax uga dhigay mid walbaana marka raayo ayay lahayd oo calan baa marka u taagnaa ayb marka calaamada rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid madow iyo mid cad intuba waa uu lahaa way lahaayeen ibnu xajarna saasuu ku kala xambaaray ayb ee wax iska hor imaanaya maahane mid cad keliya inuu watay ama mid madow keliya inuu watay iyo maahanay ahayne kolna mid madow baa calan u ahaa marna mid cad ayaa calan u ahaa ayb calankuna marka ujeedkiisu waxay tahay jeyshku inuu isku garto amiir iyo jeyshka inuu fahmo amiirku meesha uu joogo calanku meeshuu ka dulbabanaayo meesha uu taagan yahay amiirkii weeyaan wixii markaa dan ama xaajo laga leeya baa si dhaqsaha marka loogu imaadaa wayna isticmaalaan dadka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lintisaari ku gargaar dalabka lagu gargaar dalbo biruduli اlkhayli fardaha kuwooda tacbaanka ee liito daciifka ah iyo wاdacafati dadka kuwooda taagka daran dadka dacafada ilmaha iyo naagaha iyo waayeelka iyo hooyaalka in lagu gargaar dalbo oo ilaahay looga gargaar dalbo oo iyaga lagu tawasulo qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl alxaraaniyu qال xdثna الوليد qال xdثna بن jابر عن زيد بن أرطاه الفزاري عن جuبyر بن نفyr الxضرمي أنhu سمca أbاdرداء buu mqlay yquul isagoo dhahaya samctu rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم nebigaan maqlay yquulu isagoo dhahaya bغuunii iga soo jeriya ibغuunii hmزada waa hmزة الwaصl waana hoos dhigan tahay maxaa yeele baqى ybغii xarafka aalidka marka waa hoos dhigan yahay hamsatulwasligiisa marka waa la hoos dhigaa aalidkau raacaya maxaa yeelay damadan marka qaynka saaran keliya ha fiirinine damadan waa caarido waaye laazima ma aha waawuljamaacahaasaa keenay laazima marka maaha damada haddaanay laazimo ahayn iyado markaas xarakadii asalka ahaa unbaa lagu wadayaa ibquunii ee ubquunii ma la akhrinayo ayb ayb ibquunii iga jeriya oo iga soo dalba ayb ayb asalkaasna marka saasu ah waxaa kaloo loo dabdiyey culamada qaar ay sheegeen ficil markaa rubaaci ah oo iyaga marka afcala iyo asalka laga bixiyayo abqaa bay ahayd ayb abqaa yubqii ayb sidaana marka waa qaara u dabdiya hamsada markaa waxay noqonaysaa hamsatulqaci oo marka hamsatulqaci hadday tahay iyado waa la kordhigaa keliya abquunii ayaa markaas la leeyahay hamsatulqaci iyado waa kor dhigan tahay mar walba ayb abquunii sidaa marka in la yidhaahdo haddii sidaa marka loo dhiga abquunii macnuhu wuxuu noqonayaa aciinuunii cala alabi iigu kaalmeeya inaad raadisaan ayb waxaad iigu kaalmaysaan dadka ducafada raadintooda iigu kaalmeeya macnuu markaa waa isbedelaya haddii abqaa laga bixiyo ayb haddii laga bixiyo baqaa yabqiina waxaa weeyaan iraadiya aniga gooba ayb hamsada marka inay hamsatulwasli tahay oo ficilkuna ulaai yahay baana fiican ibnu xajar sida ibquunii iga jeriya oo iga soo raadiya adducafaa'a kuwa taagta daran fa inamaa tursaquuna waa la idin arsuqayaa watunsaruuna waa la idiin gargaarayaa biducafaa'ikum kuwiina taagta daran ayaa la idinkugu gargaarayaayoo la idinku arsuqayaa biducafaa'ikum ay biducaa'ihim wa salaatihim alla barigoodaa la idinkugu gargaarayaa waaye macnuhu ayb ee iyaga jaahooda iyaa la idinkugu gargaarayaa lagama wado sidaana waxaa caddaynaya in ducaa ay tahay macnuhu riwaayada nasaa'i xadiidka nebiga isagaa isfasiraya oo riwaayada nasaa-i waxay leedahay inamaa yansuru allahu hadihi اlummata ilaahay ummaddan wuu u gargaarayaa bidaciifihaa keeda taagta daran buu ugu gargaarayaa bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim alla barigooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda ugu gargaarayaa soo ma garanin marka dad baa meeshan waxay u soo deliishadaan tawasul baa waxay ku leeyihiin altawasul biljaah waa bannaan yahay oo nebiga waa kan wuxuu yidhi innamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum esay u qaateen iyagu marka waxaa weeyaan bay leeyihiin dadka ducafada jaahooda bijaahikum ilaahu waxna sii ducafada jaahooda wax nagu sii haddii kuwaas marka waxay yidhaahdeen jaahooda alla uu nagu arsuqaayana rasuulka jaahiisa min baabi owlaa kaa marka waxaa laleeyahay may sidaa ma ahan jaah meeshaan lama sheegine dadkan ducafada waxa alla uu noogu gargaaraa waa ducadooda iyo alla barigoodee jaahooda ma aha xadiidka riwaayada nisaa'i baana fasirayso ayb maadaa fasiraya mise nebigaa fasiraya inamaa tunsaruuna inamaa yansuru اllahu hadihi اlummata bidaciifiha bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim ayb marka nebiga tawasulka lagu tawasulaayana waa ducadiisa iyadan markuu noolaayeyna suurtagal ahayd in inta loo yimaado noo ducay la yidhaahdo markuu dhintay kadib suurtagal ma aha sidaa darteed asxaabta rasuulka sida cumar oo kale markuu dhintay kadib waxay dhihi jire cabaas buu wuxuu dhihi jiray noo ducey mucaawiya xilligiisana yaziid ibnulaswad aljurashi ayuu yidhi noo duceeyo kaale soo istaago mimbarka imaaw markaasay ducay jireen marka waxaa lagu tawasulay alla wax ugu nusray ugu gargaaraya waa ducada ibnu baaalna waxa uu yidhi xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan ana aducafaaءa ashaddu ikhlaasan fi اdducaa dadka ducafada ah iyaga ayaa ka ikhlaas badan ducada marka la jooga dadka kale yani waa yeelka iyo naagaha iyo dadka ilmaha yaryarkaa iyo dhibaatada aaday u qaba og tahay dhibku markuu batana qofku ilaahayba u cararaa mu'minka wax kaloo dhan baa qalbigiisa ka go'o saa darteed isaga marka ducadiisa in la aqbalay u dhow laakiin dadkan xoogga iyo tabarta iyo iyagu isbidaayo intay wax iloobayaan baa badan anuu marka saasay ku tawjiihiye qaala abu daawuud zayd bnu arطah ahu cadiy bnu arطah cadiy bnu arطah walaalkiis weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yunaadii dhawaaqaya bishicaari afgaradkii ku dhawaaqaayo shicaarku waa afgaradka ciidanku isku afgarto ciidanku afgaraduu dhiganayaa afgaradkaasi isku afgaranayo jeeshka iyo ciidamada wakhtigaanna waa la baraa waxaaso way isticmaalaan taararka iyo markay ku hadlayaan waxaan la aqooninay ku hadla iyaga unbay iyo isfahmaayo hayrkood ma fahmi karan ayb kaas waay marka midkaana waa shicaar ay isku afgarana afgarad qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun can اlxajaaj can qataadata can اlxasan can samurata bni jundubin qaal kaana shicaaru lmuhaajiriina muhaajiriinta shicaarkoodu wuxuu ahaa afgaradkooda cabdallaahi wa shicaaru lansaarina cabdaraxmaan ayuu ahaa xadiidkan dacfi baa ku jiro inqiaac baa ku jiro xasan iyo bayn alxasan wa samura ayb xajaaj ibnu arطaah laftirkiisana waa mudalis can ayuuna ku wariyo waqad cancana qaala xadaanaa hanaadun can ibni اlmubaarak can cikrimata bni camaarin can iyaas bni salma can abiihi qaal hazownaa maca abi bakrin radia allahu canhu abubakraan la duulnay zamana اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalam xilliga rasuulka fakaana shicaarunaa shicaarkeenna wuxuu ahaa afgaradkeenna amit amit ayuu ahaa amit ayuu ahaa ayb oo sidaanay marka isku afgaranayeen ayb amit yacnii qofkan qofka kale wuxuu ku afgaranayo ama meesha uu joogo ku ogeysiinayo shicaarkaasu ahaa amit amit marka waxaa dhici karta in laga wado marka rubaaci min amaata yumiitu amit yacnii ilaahu dil tafaa'ul in laga wado marka cadowga baabi'i inay tahay ayb fakaana shicaarunaa wuxuu ahaa amit amit ayb xadiidkan marka sanadkiisu waa sanad xasan nasaa-ina waa soo saaray fi sunan اlkubraa ayuu ku soo saaray imaam axmedna musnadkiisuu ku soo saaray ibn xibbaanna waa saxiix yeelay shicaarkuna waa alcalaamaةu fi اlxarbi weyaan ayb qال xdثna mحmed بن kaثيir qال أخbarna سfyاn عan أbi إسحاaq huwa أbu إسحاaq الsبيعiyu can اmhلb بn abi sfra اlmhlb ibn abi sfra umaradii buu ka mid ahaa hore أbu سacيid الbaصrي min ثiqاaت الأmراء umarada dadkooda hiqaada buu ku jiray wa kaana caarifan bilxarbi aad dagaal ku yaqaanu ahaa muhallab aad uu dagaal ku aqoon jiray khawaarijtuu aad ula dagaalay marka aaday isugu rafaadeen wa kaana caarifan bilxarbi fakaana acdaa'uhu yarmuunahu bilkadib acdaagiisa waxay ku tuuri jireen beenlow inuu yahay baani wax la miday ku sheegi jireen laakiin kadaab ma ahayn walow riwaayatun mursala ayb abuu isxaaq asabiici waxa uu yidhi maa ra'aytu amiiran afdala minhu amiir isaga ka fadli badan ma aanan arag ayb waqtigiisiina dabcan fitnooyin badan baa kacay ayb qaala waxa uu yidhi akhbaranii man samica الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama qofkii nebiga ka maqlay wuxuu ii sheegay yaquulu isagoo dhahayo nebigu odhanayo dadkii maqlay qaarka waxay ii sheegeen in buyidtum nebigu inuu yidhi in buyidtum haddii la idin miro xilli yacnii habeen haddii cadow idin idin miro oo cadowga uu idinsoo galo falyakun shicaarukum shicaarkiinnu ha ahaado xaamiim laa yunsaruun shicaarkiinnu saa ka dhigta xaamiim laa yunsaruun ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiix saxaabiga oo marka akhbaranii man samica nebiya la yidhaahdana dhib ma laha aybayb xadiidkan marka axaadiidtan oo dhan waxaa laga qaadanayaa in jeeshku shicaar uu samaysan karo shicaarkaasna markaa uu ku shaqaysanayo oo ku isticmaalayo ayb baabu maa yaquulu rajulu idaa saafara baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquulu rajulu qofku uu dhahayo idaa saafara haddii uu safro qofku haddii uu safrayo waxa uu dhahayo xadiidtan laga bilaabay ilaa dhowr waxaa soconayo aadaabu safar ama adciyatu safar ayb safarka wuxuu usoo dhexgeliyay jihaadka iyo safarku badanaa ma kala baxayaan axaadiidtii kuwan ka horreysay ee yacnii tilmaamaysay iyadana safarka qaybo ka mida waa kii soo sheegay xayawaanka in loo naxariisto la raacayana waa sheegay waxaa kalou sheegay axaadiidtan in loo naxariisto dadka dacafada ah maadaama dadka taagta daran iyaga ilaahay uu yacnii ducadooda iyo uu ku alla uu ugu nusraynayo jeyshka de jeyshku marka waa inuu u naxariisto dadkaas ayb waa nugto aada muhiim u ah jeyshku laakiin hadduusan u naxariisanin dadka tabarta daran ee mar walba uu ka shaqeeyo dhibkooda iyo say u dhibtoo lahaayeen ama uusan danba u gelin jeyshkaas yacnii waxaa weeyaan de ducadii dadkii taagta darnaabaa ka maqan suu ku guulaysta waa adag tahay ayb walidaalika haddaad taariikhda fiirisaan dadkii guusha badnaa oo mar allaala markay cadow qaabilaanba ka guulaysa jiray muslimiinta taariikhdooda haddaad fiirisaan dad ixsaan badanay ahaayeen cumar taariikhdiisa fiirin aada u ixsaan badnaan jiray ixsaankiisa waxaa ka mid ahaa ilaa inuu gaarsiiyo xooluhu markay bateen qof kastoo muslima inuu yacni wax sii jiray gurigiisuu wax ku sii jiray diiwaanulcataa ayuu sameeyey dadka say u kala karti badnaayeen u kala hormariyey waxbuu siin jiray mar mararka ka midoo wuxuu soo maray haweenka waa sii jiray ilmaha waa sii jiray cunuga marka naaska uu ka go'o wuxuu u bilaabi jiray lacag wuxuu arkay habeen habeennada ka mida marka naag cunuggii naaska ka goynaysa deg deg si lacagta loogu bilaabo wakhtigiis iyadoon la gaarin markaasuu wuxuu yidhi marka maxaa sidaan u yeelaysaa in cadiyadiisii wixiisii uu helo markaasuu wuxuu yidhi hadday sidaan tahay walle cumar ilmo badan ayuu yacnii wuxuu hor istaagay nafaqadoodiibuuba hor istaagay markaa kadib uu yidhi siiya cunugu markuu dhashaba cadiyadiisa waa leeyahay mar dambe marka wax naaska goyn ku dadejiye iyo ma jirin kabacdi aaduu marka ixsaankiisu aaduu u fara badnaa khayrkiisa iyo guushiisu waa badnaayeen wahaakadaa yacni marka a'immadii ka dambaysa iyaguna in allaale intii marka taariikhda mashhuur ku noqotay saasay ahaayeen salaaxuddiin alayuubi dadka masaakiinta aadou ugu ixsaan samay jiray dadka jiran isbitaallo u sameeyey lagu daaweeyo dadka daaweynaya isagaa lacag sii jiray daawooyinkooda isagaa bixin jiray dadka qurabada ee marka meelaha fogfog ka yimaado guryo ay degaan oo u waqfay oo u sameeyey kuwa aan yacnii waxba agoonta wuxuu u sameeyey awqaaf gaar u ah yacnii dadka berri iyo bac iyo badba ixsaankiisaa gaaray ducadoodii marka waa ka faa'iiday weligiis intay ciidan isqabtaan waqti dheer islama aad waqti dheer iskulama gaarin ayb marka qofku waxaa weeyaan siiradaas inuu ku daydo siiradaas in lagu daydo axaadiidan marka fainamaa tursaquuna watunsaruuna biducafaa'ikum macnaha loo sheegayo waxay tahay sidaas jeyshku marka inuu dhulka ka yani inuu xambaaro uu qaado dadkaas tabarta daran haddii sidaa uunan yeelin oo aanu qaadine bal uu dhibkooda un ka shaqeeyo ku dul istaago ama iyagoo dhibtoonayo intuu arko dhibkoodaas ku fiirsado waxaa weeyaan isaguna naxariis alle ma helayo baabu maa yaquulu rajulu qofku waxa uu dhahaya idaa saafara haddii uu safro qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa moxamed bnu cajlaan qaala xadaanii saciidun ilmaqburiy can abi hurayrata qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa saafara hadduu safrayo qaala wuxuu dhahayay allaahuma anta asaaxibu fi safari allaahuma yaa allaahu allow anta adigu assaaxibu baa tahay midka nala jiro fi safari safarka midka nagula jiro yanii safarka ka nagula socdo oo yacnii na-ayidayo maciyatu ta'yiid midka yanii safarka nagula jiro na-ayidayo na xoojinaya yaa tahay waalkhaliifatu baa tahay ilaahu kaan uga soo tegayno dayb oo noogaga khaliif noqonaayo fil ahli ehelka dhexdiisana midkaan uga soo tegayno oo nooga khaliif noqonayo annaga gadaasheen yaa tahay ilaahu adiga marka ilaahay isaga khaliif lagama noqdee isaga ayaa dadka ugu khaliif noqdo danahooda walidaalika markaa culammadu ay fasirayaan waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa tafsiirka saxda waxaa weeyaan iyo uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi iyo waxaa weeyaan qoladii idinka idinka horreysay baad dhulka ka bedelaysaan wy dadkii idinka idinka horreeyey dhintay ayaad dhulka uga dabamaraysaan waayo ee ilaahay baad dhulka wakiil uga noqonaysaan maaha macnuhu ilaahay isaga wakiil lagama noqdo isagii baaba dadka yacni waxaa weeyaan dadku markay ka tegayaan ehelkooda iyo ay dhaafayaan iyagaa ilaahay ku ammaanaysto ee alle isagu markaa waxaa weeyaan khaliif loogama noqdo dhulka ayb lidalika cibaaraadka bacdi naas ay dhahayaan yanii imaamku waa khaliifatullaahi fi lardi iyo ma saxsana waa laga fiican yahay imaamku waxaa weeyaan imaamkii ka horreeyey unbuu wakiil u yahay uu bedelay allaahuma anta saaxibu fi safari safarka midka nagula jira ayaa tahay waalkhaliifatu fi اlahli ehelkana kaan uga soo kacayno oo ehelkeennii xaasaskii iyo ilmihii midka nooga khaliif noqonayaa tahay ilaahu oo adigii baa noo ilaalinaya oo noo xifdinaya allaahuma yaa allaahu allow innii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wactaa'i safari safarka mashaqadiisaan ilaahu kaa magangelayaa wa ka'aabati ilmunqalabi soo gadoomid yacnii soo noqosho murugteedaan ilaahu kaa magangelayaa ayb yacnii soo noqoshada murugteeda anoo murugaysan inaan soo laabto laba macnoba waa noqonaysaayo dantii aan lahaa anoon soo qabsanin oo soo noogay un amase in laga wado anoo maalkaygii iyo aafo igu soo dhacday oo la murugaysan inaan soo laabtaan ilaahu kaa magangelaya wa suu'i ilmandari mandar ama aragti xumaanteedaan ilaahu kaa magangelayaa fil ahli ehelka dhexdiisa iyo walmaali iyo maalka ehelkii iyo maalkiina aragti xun ugu soo laabashadeedan ilaahu kaa magangelaya allaahuma yaa allaahu allow idwilana alarda dhulka ilaahu noo duub wahawin calayna safara safarka noo fududay ayb ducadan marka ducadciyatu safaray ka mid tahay qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaaq qaala ahbarana bnu jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr ana caliyan alasdiya ahbarahu ana bna cumara ibn cumar callamahu wuxuu baray ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa ida stawaa calaa baciirihi ratigiisa hadduu ka sara maro khaarijan isagoo u baxayo ilaa safarin safar kabbara alaaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu dhahayay saddex jeer uma qaala markaa wuxuu odhanayay subxaana aladii sakhara lanaa haadaa ilaahay baa nasahan kan noo sakhiray haadaa marka markuubkan markuubkan ishaaradu xaggaasay ku dhacaysa aragtigan lama dhihin ishaaro unbaa looga kaaftoomay si ay caam u noqoto ayb oo ay caam ugu noqoto ayi markuub oo la koraayo rati ha noqdo ha noqoto baabuur dayaarad ha noqoto markab ha noqdo haadaadaas waa u suubantaa kulligood wamaa kunnaa ma aanan ahayn annagu muqriniina lahu kuwii awoodayo kuwii iska kaxaysan karo oo awoodi karo ma aanan ahayn sababtoo waxaan marka ratigan sidan u weynin badan inaad gorada intaad uga dhacdo dusha ka fuusho aayar uu kuula socdo adiga ma awoodid ilaahay unbaa ku awoodsiiyey ayb baabuurkanna kaba daranba birtan iska socoto oo hadday fariinka goosato waxa ay dhibaysa la ogyahay jidadkan marka waxaa weeyaan aadka u yacnii khadu sariica ama hayweeyada baabuurtan buundooyinka korkooda maraayo oo hadduu maanta ka daato u ka shalwado ay bis tahay waana bir wax ku dhacadi ma ogid mararka qaar baad yaaba qofka uu yaabayaan baabuurka meel laga jira iyo meel kale ma fahmayo waa fariin goostay unbaa la leeyahay waxaas intaas waddada nufuus buu kharibi karaa dayaaraddana kaba daran baayb iyada intay ku socotaa jawigaanay dhex socotaa dhulkiina kuma socoto cirkiina ma taagna meel dhex ay kuula socotaan ilaahay baa kuu sakhiray adiga awood uma haysan ayb doomaha iyaguna ka daran baddaas madoobay ku socotaa hirarkaas saas waxay lehay marka gaadiidka ilaahay baa dadka u sakhiray sidaanu marka dhahayaan ducadan allaahuma ya allah yaa allahu allow innii as'aluka fii safarinaa haadaa innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa fii safarinaa haadaa safarkeennan kana dhexdiisa albira khayr iyo wataqwa alla ka cabsi wa min alcamali camalkana maa tardaa maabaan ku weydiisanayaa tardaa aad ka raalli noqonaysid allaahuma yaa allaahu allow hawin calaynaa ilaahu korkeenna ku fududay oo noo fududee safaranaa haadaa safarkeennan kan ah allaahuma yaa allaahu allow idwi lana albucda fogaanta ilaahu noosoo soo duub yani noo fududay allaahuma yaa allaahu allow anta saaxibu fi اsafari wاlkhaliifatu fi اlahli wاlmaal waidaa rajaca hadduu soo laabtana qaala hunna intan buu dhahayey wazaada fiihi wuxuu ku darayey aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna naxnu annagu aayibuuna baanu nahay kuwa soo noqonayo alla usoo laabanaya ama aayibuuna kuwa soo noqonayaan nahay ayb taa'ibuuna kuwa ilaahay usoo noqonayaan nahay rabbigood uga u toobad keenayo caabiduuna kuwa caabudayaan nahay xaamid oo rabbi caabudayo xaamiduuna kuwa ammaanayaan nahay lirabbina rabbigeen wa kaana الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalam nebiga iyo wajiyuushuhu ciidamadiisa idaa calow hadday ka kor noqdaan ahanaayaa idaa calow hadday ka kor noqonayaan ahanaayaa buuraha ayb haniyada waa buurta marka la koro meesha ay ka fiiqan tahay ayaa haniyo la yidhaha karinta oo kale ay ka leedahay marka buurta marka la fuulayo la koraayo kabbaruu allahu akbar bay dhahayeen waa kibaaranayeen waidaa habaduu markay ka hoobanayaanna sabbaxuu way tasbiixsanayeen culammada waxay yidhahdaan mid walbaa xaalkay munaasab u tahay marka la hoobanaayo hoos ayaa loo socdaa tasbiixa munaasab ahoo hoosaynta yaa ilaahay laga nasahayaa hoosayn iyo nuqsaan baa ilaahay laga nasahayaa kor marka la fuulayana sarraynta waxaa weeyaan ilaahay baa sarrayn iyo weynaan loo sugayaayo allahu akbar baa la dhahayaa ayb fa wudicat isalaatu salaadiina waxaa la yeelay calaa daalika sidaa salaadiina marka la fooraro ama marka madaxa dhulka lagu hayaa la tasbiixsadaa subxaan rabbi alcadiim iyo subxaan rabbi alaclaa waa marka la foorarsan yahay takbiirtuna marka lasoo kor noqonayo iyaa la yidhaahdaa in badan fa wudicat isalaatu calaa dalika sidaa baa marka salaadiina la yeelay ayb